بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaabka aclaam sunnat lmanshuura lilxaafid alxakami raximahu llahu tacaala casharkaana waa casharka boqol soddon iyo sideed waxaanuna weli sharaxaynaa su-aashii boqol iyo lix oo calaamaatu saaca ashraadu saaca uu tiriyey shiikhu ayaynu toddoba soo sharaxnay midda sideedaad ayaynu halkan ku sharaxaynaa waana qowlkiisa waa ashaara almualifu raximah allahu tacaala uu ishaaray wanaaru alatii tadharu naarta muuqan doonta oo soo bixi doonta halkan naartan mar calaamaatu saacati alkubraa ayay waxa weeye ka mid tahay oo hadda suu u wato shiikhu waa calaamaat saacati alkubraa oo xadiidka xudayfa ayaa tilmaamaya oo markuu tiriyey xudayfa ibnu zayd markuu xadiidka nebigu ku tiriye tobanka calaamadood uu tiriyey oo uu sheegay oo yidhi laa taquumu saaca xataa tarow qablahaa cashra aayaatin oo duluucu shamsi iyo daabadii iyo kulli uu soo tiriyey ayuu waxa uu yidhi wa aakhiru daalika naarun waxa weeye naar ayaa soo baxaysa oo tadrudu nnaasa ilaa maxsharihim dadka u soo kaxaynaysa maxsharkooda meeshii dadka lagu soo kulmin lahaa ayay u soo kaxaynaysaa oo markaa taqiilu macahum xaythu qaaluu duhurkii meeshay ku nastaan way la joogaysaa wa tabiitu macahum xaythu baatuu habeenkii meeshay baryaanna way la baryaysaa ilaa ay ardu maxshar keento oo ardu shaam ah xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa tobanka calaamadood inay ugu dambayso oo waxaa ka soo horreyso hadda shiikhu uu gadaal mariyey alkhusuufaat athalaatha saddexda dhulgooyo oo isagu shiikhu hadda gadaal mariyey ayaa kasoo ayaa ka soo horreysa marka oo tobanka xadiisku markuu tirinayey markuu sheegay toddobadii hore oo calaamadihii uu sheegay ayuu saddexda dhulgooyana sheegay markaasuu yidhi wa aakhiru dalik taas xadiidka imaamu muslim uu warinaya xudayfa ibnu sayd saasuu u tilmaamayaa xadiid marka xaggee bay ka soo baxaysaa yaman bay ka imaanaysaa baa la yidhi oo xadiidka ibnu cumar ayaa caddaynaya oo xadiidka ibnu cumar waxa uu tilmaamayaa waxa uu leeyahay waxa ay ka soo baxaysaa min xadramuut ayuu xadiidka ibnu cumar oo imaamu axmed iyo wariyana oo saxiixa tilmaamaya xadiidka waathila ibn al ashqac oo waxa weeye maaragtay isagana xaakim warinaya oo saxiix ah oo imaamu dahabina ku waafaqay xaakimna saxiixiyey waxa uu tilmaamayaa min qacri cadan inay ka soo baxayso idan marka axaadiidtu waxay u badan yihiin oo culummaduna ay ishaarayaan inay ka soo baxayso min qacri cadan halkaa inay ka soo baxayso marka xaafid ibnu xajar raximahu llahu tacaala baa axaadiidta jamciyey waxa uu yidhi ibtidaageeda meesha ay ka bilaabanayso ayaa waxay tahay min qacri yaman oo cadan ka bilaabanaysa kabacdina intishaar bay samaynaysaa oo meelaha kaleoo dhan bay ku faafaysaa waayo axaadiidta qaar waxay odhanayaan naartaasi taxshuru nnaasa waxa weeye min almashriq ila almaqrib kulli way ka soo kulminaysaa marka xaafid ibnu xajar markuu jamcinayo waxa uu leeyahay bilowgeedu wuxuu noqonayaa min qacri cadan humma tantashir waxa weeye way faafaysaa meel walbay tegaysaa dhulka oo dhan meel kasta oo dad ku nool yihiin bay tegaysaa markaasay soo xashrinaysaa ardu maxshar marka waa xaggee waxa uu leeyahay xadiidka waxaa ku sugan xadiidka ibnu cumar markuu yidhi nebigu naartaasaa soo baxaysa oo dadka soo kulminaysa ayuu waxa uu yidhi markaa saxaabadu yidhaahdeen maxaa nugula talin lahayd rasuulku ilaahayo fa calaykum bishaam buu yidhi nebigu ardu shaam taga markaa hadday idinku timaado idinkoo nool shaam sii taga oo waxa weeye halkaasaa ardu maxsharku noqonaya culummadu marka markay ka hadlayaan oo maxsharku waa inoo imaan doonaa laba maxshar baa jira maxsharka aakhiro oo bacda nafki suur annafkhat athaaniya marka la afuufo oo qabuuraha laga soo baxo taas waa aakhira laakiin xashrigan hadda waa adduunku ka dhacaya adduunka ayuu ka dhacayaa sida imaamu nawowi iyo xaafidiga kule ay marinayaan waxa weeye naartaani weli adduunkii waa jiraa oo waxa weeye dadkii waa ku nool yihiin buunkii weli lama afuufin marka dadkiibaa waxaa la isugu keenayaa wixii wakhtigaa joogay ayaa waxaa la isugu keenayaa ardushaam markaasay noqonayaan qoomkii shiraaru lkhalqi fa calayhim taquumu saaca dadkii mu'miniinta ahaana dabayshii baa dhammaysay oo waa laga qabtay masalo kalaa jira marka xadiidka anas oo waxa weeye markii cabdullaahi ibnu salaam ayaa su'aalo nebiga weydiiyey markaasuu wuxuu ka mid ahaa su-aaluhu weydiiyey markuu islaamayey awal aayaat aayadaha imaan doona maxaa ugu soo horeeya markaasuu yidhi waa naarta dabkaasaa ugu soo horeeya taxshuru nnaas axaadiidtanna waxay tilmaamaysaa wa aakhiru daalika naarun see loo jamcinaya xaafid ibni xajar raximah llahu tacaala fatxulbaariga ku jamciyo waxa uu waxa tilmaamayaan iyo ibnu kathiir iyo waxay tilmaamayaan oo ibnu kathiir uu tilmaamayaa macnaha iyadu waxay ugu soo horeysaa kharaabu dunyaa oo calaamadahan hore oo dhan adduunyadii weli waa sii dhaqan tahay markan uu soo baxayo dajaal weli adduunkii waa dhaqan yahay oo waa la cibaadaysanayaa oo muslimiintii waa joogaan nabiyullaahi ciisa baa soo degin weli adduunkii waa dhaqan yahay khuruuju daabba weli adduunkii waa la joogaa laakiin naartaani hadday soo baxdo adduun ka dambeeya ma jiro waa dadkiioo la isku keeno iyo qiyaamihio dhaca marka iyada waxaa ku xiga haddii naartaasi soo baxdo buunkiioo la afuufaa ku xiga marka waxa uu yidhi axaadiidtan kalena saasa saasaa laisku waafajinayaa iyadu kharaabu dunyaa bay ugu soo horeysaa laakiin ashraadu saaca badan baa ka soo horeysa oo la arkayaa ama kuwa waaweyn ha noqdeen ama kuwa yarar ha noqdeen laakiin mar haddii naartaasi soo baxdo kharaabu dunyaa adduunkii waa kharaabay buunkii baa lagu dhufanayaa wax damboo haray ma jiraan oo muslimiintiina waa dhammaadeen adduunkiina waa la halaagayaa oo waxa weeye waa aakhir weeye marka nasalullah asalaama walcaafiya ilaahay baan ka weydiisanaynaa wakhtigaa dhibta badan inuusanna gaarsiin oo waxa weeye waa maalin aad iyo aad u dhib badan marka qofka ardu shaamna waa la ammaanay oo waxa weeye aakhirka inkastoo haddaba ay tahay waxa weeye fitankuna aad uga soo baxo laakiin aakhirkana dadka muslimiinta xaggaa shaam baa la isugu tegayaa oo waxa weeye lagu dambaynayaa dhulkan kaloo dhanna fasahaad iyo dhibaata ayaa ka dhacaysa waxaa jira markaa intaasi waa taas calaamaatulkubraa wey xadiid kalaa jiro abu hureyre isaguna oo tilmaamaya in ay dab ka soo baxaya ardu xijaas tudii'u ifinaysa acnaaqa alibil busra ibil geela jooga habeenkii markay naartaa soo baxdo ayaa waxaa ifayoo qof walba arkayaa oo dadkii busro joogay arkayaan wada iftiin geela luqumahoodii oo dhan muujinaya geelii basro joogay waana masaafe aad u kala fog taas waxay leeyihiin culummadu naartaasi waa calaamaatu saaca assuqraa ayay noqonaysaa ee ma aha naartaa dambe ma aha marka taas waa dab ololaya oo waxa weye iyadana calaamaadka saaca ka mid ah ee ma aha middaa weyn oo max- ee soo xashirinaysa dadka ma aha wallahu aclam marka waxaa inoo haray insha allah khusuufaadkii unbaa inooga haray calaamaadkii uu shiikhu tiriyey waan tilmaami doonaa insha allah walxamdu lilah rabbi alcaalamiin